waad mahadsan tahay ridwan xaaji cabdiweli hawshu runtii waxaa la dhihi karaa si fiican ay u socotaa inkastoo ay bilow tahay haddana waxay ka socotaa dhowr meelood runtii dhinaca oo gadaarif si xoogu leh dad badana kusoo jabay cimiladuna aaday u kulushahay laakiin hawl badana laga qabtay waxay maraysaa meel fiican waxaana la geeyey labada dhinacba dhinaca etoobiya dhinaca suudanba waxaa la geeyey diblomaasiyiin ka socdo safaaradaha etoobiya iyo safaaradda suudan ee aan ku lahayn ee soomaalida ay ku lahayd dad fara badanaa tegey maanta waxaa laga sii daayay boorarka boqol afartan iyo sideed ilaa laba boqolna hadda waxay haystaan dalkugalkii ama wixii la dhihi jiray gohomeka runtiina si fiican ay u socotaa laakiin waxaa xaqiiqo ah inay dadku aad u fara badan yihiin sidoo kalena etoobiyaanka oo suudan si weyn u deganaa oo marka la qiyaaso milyan ku dhow ayaa iyagana boorarka soo ereeriyey oo soo maaragtay kusoo jabay marka cimilada kulul degaankii oo dadkii aan qaadin ahaasoo dhan wey muxuu yahay marka qorshihiina ma in dhinaca etoobiya aad u tallaabisaan baa ardayda mise dhinaca south sudan labadaba dhinaca south sudan ardayaa lafteeda tagtay dowladda south sudan way fasaxday in ay soo geli karaan ethoobiana way fasaxday labadaba waa uga mahad celinaynaa laakiin ardaydu way kala qaybsameen boorarka ama boorarkana waa isa saaran yahay qaarna south sudan usoo raaxdaan qaarna waxay etoobiya xaggeeda oo gadaariftaasay joogaan marka welina waxaa jira kuwa badan oo ku haray khartuum oo jooga jaamacad afriiqiya marka dadkuna waxaa jira caa'idooyin ama qoysas oo iyagana soo baxay oo taagan boorarkaas dowladda etoobiyana way fududaysay xataa waxay ogolaatay in oo go home lagu baxo waxay ogolaatay kuwa aanan sharciga iqaamada haysan inay sii dayso runtii si weynay noola shaqeeyeen dowladduna waa ka go-an tahay in ay arrintaasi fududayso labada dhinacna waxaa la geeyey diblomaasiyiin oo kasoo safaaradda suudan iyo safaaradan kale etoobiya waayah ambasador marka ma og tihiin hadda tirada rasmiga ah ee ardayda ku xayiran magaalada khartuum ardayda aad bay u badan yihiin ilaa toddoba kun oo ardaya jaamacadda jaamacada kala duwan oo oo ku yaala suudan wax ka dhiganaya bilow hadda markaan qiyaasno ilaa afar boqol shan boqol aa dhankan soo aaday dhinacan oo gadaarif dhinaca kalena ilaa boqol camala hadda ka gudbay marka waa garan kartaa tiro saas u fara badan oo qiyaas ahaan ilaa lix kun gaaraysa inta maaragtay kasoo bixi karto numberkaas aada u yiri laakiin haddana culays xoog lay dowladdu saaraysaa xiriiro badana la sameeyey waana rajaynaa inay tirada kasoo badan doonaan ardayda soomaalida ee ku nool magaalada kadaarif amaba gaaray waxa ay ka cabanayaan in howlaha dowladdu ay wato ay u muuqdaan kuwo maaragtay sidii loogu talagalay aan u xoogganayn marka la barbar dhigo safaaradda jabuuti oo kale howl fiican ayay qabatay ama ay u qabatay ardayda in dalkaasi ay ka saarto marka waxyaabaha laydinku dhaliilayo maxaa ka jira in aad si gaabis ah hawsha aad u waddaan waxaan rabaa horta inaan kuu sheego ridwanow jabuuti dadka ka joogo waad number aad u yar safiirkoodaa soo horkacay waxay ahaayeen laba saddex bas camal way gudbeen marka lama dhihi karo tusaale looma soo qaadan karo jabuuti way gudubtay jabuuti soomaaliya aaday uga yartahay marka laakiin soomaalida keliya aad u fara badan waxa taasii raacdana waxa waye etoobiyaankii u dhashay oo waddanka suudan aad u degana malyin gaaraya ama ka badan ayaa kusoo jabay boorarka dowladda etoobiya way na saaciday way fureen waana socotaa laakiin meesha kul dadku hoteelana meesha badan kuma yaalaan qaaliyay noqotay noloshii laakiin annaku waxaan u fududaynay in ay si kasta ku tagaan oo iyadoo la siiyo gohob la siiyo maxaanku idhahdaa wixii dukumenti haysta la sii daayo laakiin meeshii boorar ay dadku kusoo wada jabeen oo etoobiyaankii suudaantii iyo dadkii o dhan ay ku wada ciriirsanayaan waa garan kartaa culayska ka jiro laakiin dowladdu waxba ma reeban saddexdii maalmood oo ciidana waa la shaqaynaya wasiiradeena shaqaynayo guddigan loo xilsaara shaqaynayo laakiin waxay u baahan tahay sabar waxay u baahan tahay midda kale xitaa kuwa oo joogo khartuum ah waxay nagaga baahan yihiin inaan basas u geyno dowladdina waxa waaye waa garan kartaa culayska saaran laakiin haddana waa lagu dadaalaya marka dulqaaday u baahan tahay weliba annaku prioritiga ma siinayno maxaan ku raha ragga dhallinyarada ah priority waxaan siinaya caa'ilooyin ilaa saddex boqol oo caa'ilo ayaa ku sugan oo hadda soo baxay oo qaarkood soo gaaray gadaarif qaarna ay dhinaca kale gaareen dadkaas oo la dhihi karo waa dad u nugul dhibaatada oo ay ka mid tahay haween caruur ay ka mid yihiin dad waayeel ay wadaan ay ka mid yihiin dadkaas waa dadka aan anagu aan rabna inaan ka horumarino dhalinyarada marka dhalinyarada lagama tegayo laakiin iyagu waa adkaysan karaan waa dhalinyaro waxayna la kaashanaysaa i o m-ta iyo u n c r ta hay-adihii oo dhan dhinac kasta waa la taagan yahay kulaalkaasaa loo taagan yahay in loo fududeeyo marka ma dhihi karo anigu waxaan dhihi karaa dowladda soomaalidu waa tusaalaha ugu horreeya ee lagu ammaani karo ay wax ka qabatay siday dadka ay ugu fudayn lahay